alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd maanta oo taariikhdu ay tahay afartii ramadaan kun afar boqol iyo kow iyo afartankii hijriyada waafaqsanna toddobiy labaatanka abriil labada kun iyo labaatankii waxaan meeshaan idinkugu soo gudbinayaa qeybtii labaad leega dalbaday ee ku saabsaneed dood cilmiyaadkii xagga caafimaadka iyo fiqigaba looga hadlayay ee majmacu alfiqh alislaami uu soo saaray dardaaranadii uu soo saaray dood cilmiyaadkii la qabtay bishu markay saddex iyo labaatanka shacbaan ahayd kun afar boqol iyo kow iyo afartankii waafaqsanaydna lix iyo tobankii abriil labadii kun iyo labaatankii dardaaranka afaraad waxay yidhaahdeen dowladaha waxaa u bannaan inay xorriyad ka qaad shakhsiga ay sameeyaan si loo xaqiijiyo maslaxadii waxyaabaha ay xorriyad ka qaad ku sameynayaanna waxaa ka mid ah in magaalooyinkii la galo ama laga baxo ama la joojiyo isu socodkii ama xaafadaha qaar loo diido isu socodkii iyo dhaqdhaqaaqii sidoo kale in safarka la diido sidoo kale in la iska reebo isticmaalka lacagta waraaqda ah iyo lacagta maaragt birta ah intaba macdanta ah oo lagu soo rogo nidaam gaar ah ku dhaqankeeda sidoo kale in shaqooyinkii la joojiyo waxbarashadii la joojiyo suuqyadii la xiro intaba dowladaha waa u bannaan tahay bay leeyihiin sidoo kale waxaa waajib ahay yidhaahdeen in loo hoggaansamo go-aanada ay dowladuhu soo saaraan sida waxa lagu magacaabo kalan fogaashada oon hadda ka hor soo sheegnay mitriya bar ugu yaraan in la isu jirsado iyo wixii lamid ah ee maaragtay keenaya ama sabab u noqonaya in la xakameeyo fayruuskan faafitaankiisana laga hortago maxaa yeelay ninka muslimiinta madaxda u ah waxa uu samaynayo waa wax lagu xiray maslaxaddii maslaxadda ummadda ayuu u samaynayaa taasaa waajib ku ah iyadoo lagu camal falaya qaacidadii sharciga ahayd ee caddaynaysay tasarufu alimaami cala araciya manuutun bilmaslaxa oon maaragtay qaybtii horena kusoo sheegnay tasarufka uu ku tasarufayo imaamku dadka uu madaxda u yahay wuxuu ku xiran yahay maslaxada waa inuu maslaxadii xaqiijiyaa wax u bannaan keliya inuu sameeyo maaha iyadoo wax ka sii wanaagsan ay jiraan sababta maslaxadoodii ayuu ka shaqaynayaa dardaaranka shanaad waxay yidhaahdeen nadaafaddu islaamka dhexdiisa waa cibaado alle la caabudaayo iyo dhowaansho alle loo dhowaanayo adilada ku tusinaysa arrintaasna way badan yihiin alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faaqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni wain kuntum junuban faطaharuu mu'miniinay haddii aada doontaan inaad salaadda u istaagtaan wejiyadiinna dhaqa iyo gacmihiinna ilaa suxullada laga gaaro madaxiinnana masaxa sidoo kale dhaqa maaragtay lugihiinna ilaa labada anqow haddii aada janaabo qabtaanna dee qubaysta alla wuxuu yidhi in allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahiriina alla kuwa toobad keena ee asaga usoo noqda waa uu jecel yahay wuxuu kaloo alla uu jecel yahay kuwa tahaaro qaata wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wathiyaabaka fatahir dharkaada najaasada ka taahiri sida ibnu siriin iyo ibnu zayd ay ku fasireen salafka badankoodna waxay yidhaahdaan waxaa laga wadaa naftii iyo camalkii iyo niyaddii oo la tahiro sharaxa anaa ku dardaraya wuxuu yihi rasuulku sala alla alay slama altuhuuru shatru liimaan tahaaro qaadashadu waa iimaankii barkiis culamada qaarkood waxay ku fasireen tahaaro qaadashadii caamka ahayd oo waxla wixii xumaa ee gudaha ku jiray iyo wixii muuqdayba laga tahaaro qaato waa iimaankiwaa iimaankii macruufka ah waa iimaanka nuskiis marka qaarkoodna waxay yidhaahdeen may iimaanka waxaa laga wadaa salaadii baa laga wadaa oo marka salaaddu waxay ku dhamaystirantaa in shuruuddeeda la dhamaystiro shuruudtana waxaa ugu weyn weyse qaadkii markaas waxaa laga dhigay dhamaystirkii weyse qaadka inuu yahay dhammaystirkii salaada nuski oo tahaaradu waa cibaado maaragtay madax bannaan haba ahaato sharti ha u ahaato salaaddii ansixideedii laakiin waxyaabaa laga faaida waxaa kamid matalan dembigoo kale asturayso calaa kulli xaal marka sharaxa ku dheeraan mayno waxay yidhahdeen marka sidaa darteed waxaa waajibay yidhaahdeen in lagu dhaqmo axkaamtii nadaafada ee shakhsiga ahayd ee guud iyo isilaalintii gaarka ahayd ee ku saabsanayd musiibadan cudurkan weyn ee musiibada ah waxaana ka mid ah nadaafadaas shakhsiga ah in labadii gacmood la dhaqo biyo iyo saabuun lagu dhaqo iyo in wixii maaragtay sankii afka lagu xiranaya la xirto iyo in maaragtay faragashigii la gashto sidoo kalena loo hoggaansamo amarada ka soo baxaya dadka u qaabilsan xagga caafimaadka ee maamulada sidoo kale in loo hoggaansamo amarada ka soo baxaya dhinacyada caafimaadka qaabilsan waa waajib sharci ahaan si fayruskan laysaga ilaaliyo wayna bannaantay yidhaahdeen in la adeegsado waxyaabahan maaragtay la isku tacqiimiyo oo macnaha ee jermska dila alkolaba ha ku jirtee maadaama loo isticmaalayo gacmihii in la nadiifiyo oo jermski laga dilo lagala dagaalamo iyo meelihii maaragtay miisaska iyo wixii lamid ah iyo maahalan birtii albaabka lagu furaayey oo kale waxay leeyihiin yani alkoladu najaas mahan bay leeyihiin waxayna noo celiyeen qaraar haddi kahor ayaga ka soo baxay oo ka hadlayay wuxuu marka isbedelaan ama ku dhex baaba-aan wax kale dardaaranka lixaad waxay yidhaahdeen in qofkii xanuunsanaa ee cudurkan qabay koronaha ah in la karantiilo waa waajib sharci ah sida la garanayo laakiinse qofkii looga shakisan yahay in fayruskan uu qabo ama lagu arkay calaamadihii cudurkan markii xoogaa karantiin lagu sameeyey waxaa qofkaa waajib ku ah isaguna inuu u hogaansamo waxaan la yidhaahdo kala fogaanshada oo uusan usradiisi dhex gelin ee mar walba maaragtay mitriga bar iyo ama ka badan isu jiraan iyo sidoo kale dadkii kale asaga la macaamiloonayay oo aan ciddiisaba ahayn sidoo kale waxay yidhaahdeen uma bannaana qofka calaamooyinkii cudurkaa laga helay inuu ka qariyo maamulka caafimaadka sidoo kale inuu ka qariyo ma bannaana dadka la mucaamiloonaya isaga ee u imaanaya siday munaasabka u tahay in qofkii garanaya qof xanuunsan oo laakiin aan u abayeelaynin cudurkaas inuu gaarsiiyo qolooyinkii caafimaadka ka mas-uulka ahaa sababtoo abayeella-aantaasi waxay keenaysaa in cudurkii uu faafo oo khatartiisina ay sii fogaato ay sii darnaato waxaana qofka cudurku hayo waajib ku ah inuu fuliyo wax alla wixii ka soo fula maamulka caafimaadka iyo dadka loo egmaday dowladdiina waxay xaq u leedahay inay ciqaabto qofkii cudurkaas uu ku dhacay ee qariya alla wuxuu yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaag ha ku tuurinina sabab ha ugu noqonina inay baaba-do halaagsanto wa axsinuu wanaagna samee in allaha yuxibu lmuxsiniina alla kuwa wanaagga samee waa uu jecel yahay sidoo kale alla wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilinina yani walaalihiina hadilinina inaad naftiina dishaan aana yani siiba daran in allahu kaana bikum raxiima alle waa wuxuu ahaaday mid idiin naxariis badan wa qaala nabi sal slm ay yihaahdeen rasuulku wuxuu yidhi sal ll slm idaa samictum biطaacuuni biardin falaa tadkhuluuha waidaa waqaca biardin waantum fiiha falaa takhrujuu minha xadiidka bukhaari baa wariyey haddii aad taacuunkii maqashaan cudurka taacuunka la yidhaahdo oo dhulka dilaacay ha gelinina dhulka hadduu taacuunkii ka kaco meel aad macnaha joogtaanna falaa takhrujuu minha ha ka bixinina macnaha waxa laga wadaa idinkoo ka cararaya rasuulkuna wuxuu yidhi sal ll slm laa darara walaa diraara sharci ahaan dhibka lama ogola ama ha noqdo qofka jirkiisa ama maalkiisa ama wax kalaba yacnii qofka haddii manfaca maarata la dhaafsiinayo lama ogola dararka noocaas oo kalea haddiina la helo dararkii waa in maarata la rafciyo oo laga qaado qofkii uu ku dhacay haddii loo qasdana qofka in la dhibo mudaaro ay noqotabna iyadu waaba xaaraan shaki kuma jiro ee qofkii marka dararka ogaado aan isaguna qaadinna waa u dambaabaa marka calaa kulli xaal dararkii sharci ahaan lama ogola in laisdhibana lama ogola taacuunka wuxuu ku saabsan xadiis baa ku yimid saxiixa falaysa min rajulin yaqacu taacuunu fayamkutu fii beytihi saabiran muxtasiban yaclamu anahu laa yusiibuhu ila maa kataba allahu lahu ila kaana lahu midlu ajri shahiid marka lafdigaas iyagu sheegeen lafdigaas marka imaam axmed baa wariyey lafdiga ee imaam bukhaari meesha fayamkutu fii beytihi waa fayamkutu fii baladihi yani ma jiro qof taacuun uu dhaco oo meesha uu jooga ka dhaco oo gurigiisii jooga isagoo sabarsan oo ajir raadsanaya ogna inaanay ku dhacayn wixii alla qora moogiy wax kale ilaa haddii saasu dhacdo qofkaas wuxuu helaa qofkii shahiidka ahaa oo dagaalkii gaalada lala diraraayey ku dhintay oo kale ajarkiisi uu helaa dardaaranka toddobaad waxay adkaynayaan dhakhtarada iyo dadka maaragtay takhasuska leh in isu imaashadu ay keento cudurkan inuu dadka ku dhaco sidaa darteed waxaa lama horaana in asbaabtii la qaato lagana fogaado isu imaashada iyo isu soo ururka noocii doonaan ha noqdaane alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum dadka mu'miniinta ahow digtoonidiinna qaata taasna waxaa soo gelayay yidhaahdeen in masaajidii la xiro oo jumcadii iyo jamaacadii iyo taraawiixdii iyo ciiddii iyo maaragtay la hakiyo sidoo kale xajkii cumradii la hakiyo shaqooyinkii la hakiyo gaadiidkii isu soconayay la joojiyo isu socodkii dadka laftooda la diido oo la joojiyo dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadihii la xiro iyadoo lagu kaaftoomayo in meel fog wax laga barto sida hadda maarata ay u sahlanaatay internetka in wax laga barto oo kale wax layska baro sidoo kalena la xiro meelihii kaleo laysugu imaanaya dardaaranka sideedaad waxay yidhaahdeen waxaa lama horaana haddii masaajidii jumcadii iyo jamaacadii aan laga oogin maadaama dhibkan uu jiro in aadaankii la addimo maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay calaamadaha waaweyn ee islaamka muujiya qofkii addimaayana wuxuu leeyahay markuu addimaayo salluu fii rixaalikum meelihiinna aada joogtaan ku dukada aw fii buyutikum ama guryihiinna iyadoo lagu dayanaayo wixii ibni cumar iyo ibni cabaas ay ka wariyeen rasuulka sal slam oo bukhaari iyo muslim ku jira oo mararka qaarkood habeen maaragtay qabow badan uu jiro ama habeen roob badan uu jiro saas la dhihi jiray oo ibn cabaas maalan maalin jumcaha oo kale sidoo kale uu yiri muadinkii dheh maaragtay salluu fii rixaalikum markii dadka qaarkood xoogaa ay inkireenna uu yiri waxaa sameeyey mid iga khayr badan rasuulkii buu ka wadaa sal alla ly slam waxaan maarata dhibsaduu yiri inaad dhoobada aad ku soo socotaan muslimiintii hal guri iskula noolaa waxaa u bannaan inay jamaacad dukadaan hadday doonaan laakiin dariska u yeeri maayaan haddiise dadka guriga ku wada nool laftooda uu ku jiro qof looga shakisan yahay inuu cudurkan qabo oo lagu xukumay inuu maaragtay iskarantiilo oo gooni maaragtay uga baxo dadka iyadoo la sugaayo in go-aan laga gaaro arrinkiisa oo baaritaankii uu socdo weli qofka waxaa waajib ku ah in uu ku camal falo wixii laga dalbay caafimaad ahaan taasoo ay ka mid tahay inaanu maaragtay jamaacadii guriga ku dukanaysa xataa aanu ka qaybgelin si macnaha loo hubiyo qaacidadii ama xeerkii kala fogaashadii ijtimaaciga ahayd midda aan sheegayno ahayd in laysu jirsado mitri bar ama ka badan si uusan dad kale u qaasinin cudurkii dardaaranka sagaalaad waxay yidhaahdeen haddii marka masaajidii lagu dukan waayo dadkii waxay salaadii jumcada dukanayaan duhray isu bedelaysaa salaadii jumcada duhray isu bedelaysaa duhray gurigooda ku dukanayaan sababtoo salaadii jumcada in guryaha lagu dukado ma banaana waajibkii jumcaduna saas kaaga dhici maayo sidoo kale sidoo kale waxaa maamulka u bannaan bay yidhaahdeen in uu yacni diyaariyo masjid laga khudbadaynayo salaaddii jumcadan lagu dukanayo si gaarana maaragtay loogu dadaalay xaggii caafimaadka iyo is-ilaalintii shuruuddii fiqiga ahaydna la hagaajiyey oo markaas dadkii loo soo guuriyo yani telefishinada iyo internetka iyo idaacadaha si dadku uga faa'iidaystaan waxaana lama huraana in laysku baraarujiyo in aan jumcadii jamaacadii adoo guriga joogta aadan ku daba dukan karin qofka telefishinka ka soo baxaya ama mobailka ka soo baxaya oo internetka isku kiin xiraayo sababtoo ah waxaa jira kala fogaasho kala geynaysa dadkii masaafaad dheerdheer baa jira jamaacaduna marka saas ku ansixi mayso iyo jumcadu marka laakiin un dadku uu ka faa'idaystaan baa loo samaynayaa bay leeyihin taas haddii aan waxyar ku darana dadka qaarkood hadda warka noocaas oo kale ay dadka u iftoodaan oy leeyihiin taraawixdii anaaga gurigay ku dukanaye igala socda mobailka igala socda igu daba dukada waxaas wax saxa maaha masaajida lama dhisin hadday taas u ansaxayso dadkana jamaacada isugu imaada lama dhehen weliba safka toosiya lama dhehen lamana dhehen laa salaata lifadin khalfa safi qof keligiis gaar u dukanaya salaadiisu maba jirto lama dhehen marka masaajidii yaa jamaacada loogu qasdaa ee ma ogiye qof walba gurigiis isagoo jooga haddii taa saas ay sax noqonayso xarmeynkaba waa lagu dukadaa haddee dadka dhan maxay daba dukan waayeen ila mobailkaadu waa kusoo gaarsiin karaaye iyo telefishinkuy marka waxaas wax sax maha iyadoon cudurdaarka alla uu siiye qofku waa inuu macnaha ku qanco dardaaranka tobanaad waxaa u bannaan bay leeyihiin dadka caafimaadka ka shaqaynaya iyo dadka maaragtay nabadgelyada ka shaqaynaya oo arrimahan muhimka ummadda u haya marka musiibadan ay jirto waxaa u bannaan inay qaataan ruqsadii ahayd in labada salaadood la kulmin karo salaadihii macnaha maqribka iyo cishaha iyo duurka iyo casirka la jamcin karo sidii qofkii musaafirka ahay oo kale ama jamcu taqdiimu samaynaya qofkii inuu soo hormariyo oo waqtiga duhurka uu isla dukado duhurka iyo casirkii jamcu taqdiimku waa maxay waa in waqtiga duhurka laisla dukado salaadii duhur iyo casirkii oo lasoo hormariyey iyo maqribkii iyo cishihii oo lasoo hormariyey jamcu taakhiirkuna waa maxay in duhurkii dib loo dhigo oo casirka lala dukado ama maqribka dib loo dhigo cishaa lala dukado labaduba waa u bannaantaha qofki iyadoo laga qiyaas qaadanayo safarkii waxaana kulmiyo oo qiyaaskii saxaaya dhibkii jiray iyo baahida darneyd ee loo qabay ama haddii kale madaahibta qaarkood ma ogola jamcu beyn asalawaat waa in jamci suuriya markaas kuwaas ha samaystaan baa la leeyahay dardaaranka koo iyo tobanaad waxay yidhaahdeen wixii ku saabsan soonka bisha ramadaan soonku waxaba yaraatee dhiba u geysan maayo caafimaadka si guud qofkii soomanaana sabab ugu noqon maayo in fayrisku uu ku dhaco oo khatar aan awal jirin soonku keeni maayo ay leeyihiin sidoo kale wax daliilna looma hayay leeyihiin oo cilmiyeysan in afka qalalkiisu uu yaraynayo isdifaaca jirka uu iska difaacayo virus fayraskan sidaa darteed waajibkii soonka ramadaanku waa baaqi sidiisuu hore uu asal ahaan u waajib ahaa ku baaqi yaha sidiisuu waajib u yahay dhakhtarada iyo dadka maaragtay mutakhasisiinta ahuna waxay adkeeyeen in fayruskan koroonuhu aanu wax maaragtay raada ku lahayn soonka sidaa darteed ma bannaana in la afuro iyadoo la sheeganayo cudurkaanaa jira koronaa jirta sidaa darteed waa afurayaa war saxa maaha ma bannaana soonkiina waa ku waajib qof kasta oo mukalaf ah oo awood leh oo caafimaad qaba oo aan musaafir ahayn laakiin qofkii xanuunsanaa oo cudurkan uu ku dhacay ama looga shakiyey soonkoodu marka xukunkiisu wuxuu ku xirnaanayaa hadba waxa dhakhtarka iyaga daaweynayaa go-aanka uu siiyo yani hadba go-aanka uu gaaro dhakhtarka iyaga daaweynaya dadka marka waxaa waajib ku ah inay soomaan ilaa in dadka qaarkood caafimaadkooda uu saameyn ku yeelanayo ma ogiye warkaasuna uu yahay war dhakhtaradu ay sheegeen weliba dhakhtar kasta maahan waa in dhakhtar uu yahay naasix ah oo haddana lagu kalsoon yahay oo loo qaateen ah oo ah kuwa daaweynaya sidoo kale waxaa u bannaan bay yidhaahdeen dadka caafimaadka ka shaqeeya ee taagdarro ay haleeli karto waqtigii la afuraayana ka mashquuli kara inay wax cunaan suxuurtiina ay ka maaragtay ka mashquuli kara waxaa u bannaan bay leeyihiin inay afuraan waxaana markaa waajib ku ah inay ama soo qadayaan asalku waa sidaase ama haddii qadihii ay awoodi waayaan ay kafaaro la yimaadaan oo ay miskiin wax siiyaan maalin kasta oo ay afureen wixii ku saabsan marka salaada taraawiixda iyo maaragtay salaatuleylka muslimku salaadooda way dukanayaan gurigooday ku dukanayaan haddii ay doonaan ajirkeedana waa ay helayaan maanta marka intaas hanoo joogto انت دم دم الناس دم السردون هذه اللي راه بالله التوفيق